أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo uga doorka roon dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada afgoye ee wilaayada shabeellada hoose diblomaasi amerikaanah ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay sheegashada xasan gurgurte ee ah inuu dekada siin doono maraykanka diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabada ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga baay munaasabad lagu maamuusayey majmuucaadkii wilaayaadka islaamiga ah mudug iyo jubbada hoose ee ku matalaya tartanka andalus ayaa ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadkaas wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ciidsiin u samaysay dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jilub ee wilaayadaas haweenka ku dhaqan magaalooyinka ceel ansaar iyo buurdhuxunle ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee furimaha hore ee wilaayada bakool
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa maalin sabta taariikhda hijiriguna ay tahay sagaaliyolabaatanka rabadaan kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatana isagii oo dhan dagaallo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada afgoye ee wilaayada shabeellada hoose tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka cabdiqaadir maxamed rabaani ilaa laba ka tirsan dabadhilifyada murtadiinta naflacaariga ah ayaa ku baktiyey meel aan sidaasi kaga fogeen deegaanka zabiid caan oo leh oo ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta kadib iskuday dhicisoobay oo ay maleeshiyaadka ridada ku doonayeen in ay ku carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonnida ka jirta deegaanka zabiid maleeshiyaadka ayaa si ay u argagaxgeliyaan dadka deegaanka ay ay dhibaatada ku henjireen ay ku soo tuureen hoobiyaal inta aysan ka hortegin libaaxyada tawxiidka ma jiraan ilaa iyo hadda wax khasaare ah oo ay geysteen waxyaabaha ay soo tuureen ee hoobiyayaasha ah marka laga reebo taa beddelkeeda in laba murtad ay isaga carareen murtadiinta kuwaas oo hadafkoodu ahaa in ay gaaraan zabiid waxaase la dhihi karaa labadaasi murtad waa kuwo u rumoobay riyadoodii oo baktigooda ina horyaalla maleeshiyaadka ayaa markii ay ku hungoobeen damacooda guracan ee carqaladaynta ammaanka deegaanka zabiid ayaa iyaga oo aan dheg la qabta lahayn waxay isku shubeen degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose halkaasoo maleeshiyaadkan laga soo dhakaandhabay maleeshiyaadku saakay uma ahayn subax ay guulo sheegtaan niyaddana isugu dhisaan in ay u awood sheegteen ciidamada tawxiidka ee u halgamaya ku dhaqanka shareecada islaamka dhanka kale wararka aanu ka helayno degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose ayaa waxa ay sheegayaan inuu ka jiro halkaas khalkhal amni oo aad u xoogan oo haysta saraakiisha iyo askarta kooxda riddada soomaaliya ee halkaas ku sugan kuwaas oo toddobaadkii lasoo dhaafay saddex jeer ka firxaday xarumaha ciidan iyo xafiisyada maamulkaas riddada afgooye ee ay ku shaqaynayeen kuwaas oo ka baqanaya in ay galaaftaan howlgallada mujaahidiinta ay ka wadaan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ka howlgalaya wilaayada islaamiga shabeellada hoose ayaa wacad ku maray in ay cadowga dulmigiisa iyo dhibaatada uu u geysanayo ummadda ay ka dulqaadi doonaan isla mar ahaantaana bulshadu ku maamuli doonaan ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoo la soo celinayo cadaaladda kitaabka bulshadana laga dulqaadayo heeryada gumaysiga cabdulqaadir maxamed rabbaani idaacadda islaamiga al'andalus deegaanka zabiid jiidda hore dagaalka duleedka degmada afgooye mahadsanid rabaani diblomaasi amerikaan ah ayaa waxaa lala yaabo ku tilmaamay sheegashada xasan gurgurte ee ah inuu dekado siin doono maraykanka marwaan maxmed ayaa warbixinta warkan inoo haya diblomaasi maraykan ah laguna magacaabo biter farm oo horey maraykanka ugu qaabilsanaa gobolla ka tirsan afrika ayaa waxaa lala yaabo ku tilmaamay in dowladda soomaaliya ay dekado u soo bandhigto maraykanka farm oo ka mid ah siyaasiyiinta aadka ugu dhow madaxweyne trump ayaa qoraal uu ku baahiyey bata x waxa uu ku sheegay in arrintaani yacay iyo filgaado ku tahay madaxweynaha maraykanka gaalka lagu magacaabo trump isagoo xusay in xasan sheikh uu ballan qaadayo dekada uusan maamulin iminka xasan sheekh maxamuud waxa uu u malaynayaa in dadka maraykanka ay doqomo yihiin oo uu siin karo dekado aanu maamulin kuwaasoo ku yaalla somalilan iyo puntland ayuu yidhi fama gaalkan ayaa sidoo kale xusay in sannad kasta hal bilyan oo dollar uu maraykanku siiyo kooxda riddada taasoo uu sheegay inay khasaare ku tahay canshuurbixiyaasha Mareykanka. Faham oo ka mid ah siyaasiyiinta aadka ugu firfircoon ka hadalka siyaasadda Trump ayaa sidoo kale wuxuu si xooggan waayahan dambe ugu ooleynayay aqoonsiga Somaliland. Qoraalka uu diblomaasigan ku weeraray Xasan Gurgurta ayaa imaanaya kadib markii jariirada lagu magacaabo Semafor oo fadhigeedu yahay New York ay sheegtay inay heshay warqad uu Xasan Sheikh u diray Trump isagoo u soo bandhigay inuu siin doono maamulka dekedaha Berbere iyo Boosaaso. taa beddelkeedna Washington ay ka baaqsato aqoonsiga Somaliland olole ay siyaasiyiin ka tirsan jamhuuriga Mareykanka ku doonayaan in Somaliland lagu aqoonsado ayaa ka bilowday Mareykanka labadii sano ee ugu dambeeyey.
mahadsanid marwaan diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidulfitriga ayaa laga dareemayaa degmada buulafalay ee wilaayada islaamiga baay xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixintan ka diyaariyey umuurtaasi
halkan waa bartamaha degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay gaar ahaan halka loo yaqaano isgoyska aargada saacaddu waxay ku beegan tahay siddeedii qadar soddon daqiiqo habeennimo ama laba saac iyo bar habeennimo waxaadna moodaa magaalada inay joogto xilli hore marka la eego sida dadka ay u dukaamaysanayaan iyo siday u furan yihiin dhammaan goobaha ganacsiga dadku waxay u dabaaldegayaan soo dhoweynta maalinta weyn ee ciidul fidriga oo muddo kooban oo qura inaga xigto goobaha ganacsiga waxaa lagu arkayaa qeybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka ragga iyo carruurta kuwaasoo dukaameysanayo islamarkaana gadanaya waxyaabaha ciidda sida dharka iyo agabyada kale ee carruurta ay ku ciyaaraan dhammaan goobaha ganacsiga isgoysyada iyo meelaha la isugu yimaada ayaa aad loo qorxiyey waxaana lagu xiray waxyaabaha loo yaqaana biriqa iyo leerar noocyo kala duwan isugu jira sida caddaan guduud iyo buluug iyo leerar kale oo aad u qurux badan oo soo saaray bilicda magaalada intii aan ku dhex jiray booqashada ku aadan diyaargarowga ciidda waxaan la kulmay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada oo aad u faraxsan lagana dheehan kara farxaddooda ku aadan soo dhoweynta munaasabadda ciidda waxay iga warrameen waxa caawa ay dareemayaan iyo sida magaalada loo qurxiyey magaalada sidii arishiisa balaaceed quruxeed waa la suubay hadday yihiin boorarku hadday yihiin oo raayada ka sawaran iyo hadday yihiin biriqii oo nalalka siidiiba arishiisa nalalka oo anwaacadaas kala duwan qaar kaduud yihiin qaar baluug yihiin qaar caddaan yihiin maasha allah aad baa la u diyaargaroowaalayaa ciidan aad baa u kala kacsanaya buulafulay maasha allah alxamdulilaah aad iyo aada magaalada loo diyaargaloobay aad iyo aada u fiicanta magaalada ciiddii hore ciidan waxay ugu bulsho badan tahay micnaha dukaamada haddaa gashid meel aad maraysid ma lahan magaalada aad iyo aad ugu fiican tahay hadda waxaan taagannahay bartamaha magaalada bartamaha magaalada taaganna meel aan kala marnaa lacsanna baawrahii meel maraayan malaha dadkii aa bulshadii aa badan maasha allah maasha allah maasha allah maamuuske maasha allah ti kuwii hore hitaa eedanka faydiyda ha maasha allah maasha allah aargada iidii hore sida maaguna nooco kale halkan lagu suubusi insha allah hid saa dareertana nooco kale halkan ku suubusna sifan magaalada maasha allah waxaa sidoo kale intii booqashada aan ku jirnay aan tagnay mid ka mid a harqaanada degmada buulafullaay oo xilligaasi ahaa jaam islamarkaana dad aad u fara badan ay joogeen kuwaasoo ka talinaya dharka noocyadiisa kala duwan harqaankan wuxuu gaar u yahay ragga oo keliya waxaana lagu talaa dharka ragga sida surwaalada bagastaanada shaararka iyo wixii la midka ah mid ka mida dadka ka howlgalaya harqaankan ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus
bakar subar taylor xaguu ku yaala bulfula sifaylan diyaar garoowayn iyo dharbadana tulayn sifaylan ka shaqeeyn
maxaa tulaysaa dharkaan tulaysa noocee waa bagastaan khamiis shaarar suud no lan walba dalbadolen tole ha lan walba dalab jare kirinte ha ciidan dalabaadkeeda iyo ciidihii hore keeda dalabaad badan kan kan zaa'idan dalab badan ciidan ayaa ka duwan ciidihii kale marka loo eega nashaadka dadka ka muuqda sida magaalada loo qurxiyey waxayna ciidan ku soo aaday xilli nasri weyn la dareemaya islamarkaana guulo weyn allah fadligii laga gaaray dagaalka lagula jiray cadowga horarka ay ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka iyadoona meelo badan bishan barakeysan ee ramadaan dhexdeeda la furtay islamarkaana ay ilaa iyo hadda ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta lagana taagay raayada towxiidka dadka muslimiinta ahna ay hoos harsanayaan ku dhaqanka shareecada raxmaanka mahadsanid awa xasaan munaasabad lagu maamuusayay majmuucaadkii wilaayaadka islaamiga ah mudug iyo jubbada hoose ee ku matalayay tartanka andalus ayaa ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadkaasi aynu ku hormarno cabduqaani maxamed iyo wilaayada jubbada hoose munaasabadan oo lagu maamuusayay majmuucadii wilaayada jubbada hoose ku matalaysay tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan ayna kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayadaha jubbada hoose waxgarad iyo culimaa-udiin ayaa ka dhacday degmada kamsuumaah ee wilaayadaasi ugu horeyn munaasabadaasi waxaa kelimad muhiim ah ka jeediyey waaligaha wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abu yuunis muhiimadda waxaa weeye in aan maanta majmuucadii oo mogtahay oo aad aan isku jeclanahay ilahay daris aan u jeclanahay inaan maanta kulano aan mugtay marxabayno waxa weye hadafka waa intaas wax kale ma aha markan waxaa leenahay majmuucada soo dhowaada ilaahay idin barakeeyo jazakum allahu khayran bishii ramadaan hadda aan ku jirno bisheeda kalena ilaahay nabad iyo barwaagaha nagu gaarsiiyo ilahayna waa weydiisanaya subxaana wa tacaala wax aan qabanayno maanta inay noo noqdaan wax dad sababtooda ilaahay ku hanuuniyo ilaahay nooga noqdaan oo mugtahay waxna dhegeysanaayo ummadda dhegeysanayaan ilaahay ku hanuuniyo ilahay baa weydiiya subxana wa tacala jazakum allahu khayran walaayada jubba sufla waad u tihiin tiir adag baa u tihiin waad u tihiin garab baa u tihiin ee ilaahay idin barkeen wa akhiiran markan waxaan ku gebagabaynaynaa subxana wa tacaala camaasha oo aan hayno oo aan wadno in ilaahay subxaana wa tacaala raalahaashidiis inaan ula jeedno oo kula dhowaano muhiimadda markaan su-aalkaa marka aan weydiiyo marka la fiiriyo ramadaanada iyo inta soo maraysay waagi hore ma ogtahay waxaa dareemaysay majmuucaadka in ay markii fiirayso dagaal badan ka dhexeeyey laakiin bishaan ramadaan waxaa dareemaysaa majmuucaadka in ukhuwo ahaayeen walaalo ahaayeen oo aada isku jeclaayeen laakiin hadafku u ahaa in aqoonta la kororso bas ahaa ilahi idin barakeeyo soo dhowaada wasala allahuma wasalam ala nabiyina moxamed intaasi kadib mid ka mid ah raggii ka qayb galay tartan aqooneedka ayaa ka hadlay goobta isagoona u mahadceliyey wilaayadaha iyo guud ahaan cid kasta oo ku taageertay tartankii ay la galeen majmuucaadka wilaayadka islaamiga annagoo ah kooxda tartamayaasha wilaayada islaamiga jubbada hoose dhammaan cid walba oo gacan ka geysatay heerka aan kasoo gaarnay tartan aqooneedka si gaar ah waxaan ugu mahadcelinaynaa wilaayada islaamiga jubbada hoose oo nagu garab istaagtay in aan ka qayb qaadanno tartan aqooneedka noona muujisay taageero dhinac kastaba leh noona dhigtay xaflad iyo afur sharafeed ay ku martiqaadayso tartamayaashii ku matalayay tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo lix waxaan leenahay martiqaadka iyo isgarab istaaga iyo taageeradiina miisaanka xasanaadka allah idinku daro acmaashiina bisha barakaysanna allah ha aqbalo waxaan kaloo u mahadcelinaynaa dhammaan bulshada ku nool wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo taageerayaasheeda ayna taageerayay meel kastaba ay joogaan waxaan kaloo u mahadcelinaynaa guddigii tartan aqooneedka iyo dhammaan xubnaha idaacadda andalus waxaan leenahay juhdigii aad ku bixiseen diyaarinta iskudabaridka iyo hogaaminta tartan aqooneedka si ku salaysan hufnaan iyo cadaalad waad ku mahadsan tihiin ee dadaalkiina sii labalaaba ugu dambeyn salaadiinta kale ah suldaan macalin maxamed iyo suldaan matanow ayaa dhankooda si weyn u bogaadiyey majmuucadii jubbada hoose insha allahu tacaala halkan waxaa ka dhacday xaflad degmada kamsuuma walaayatu jubba suflaa ka mid ah walaayadaas oo halkaa ku dhiiragelinaysay dadkii ka qayb galay bisha ramadaan tartankii ay qabatay idaacadda andalus dhammaan ka qaybgalayaasha walaayada jubbada hoose ugu samaysay martiqaad ayadoo dhiirigelinayso dadkii ka qayb galay insha allahu tacaala annaga ka dhaqan ahaan arrinkan halkan ee walaayada ku qabatay iyo dhiirigelintan waan bogaadinaynaa waana u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala iyo walaayada halkaa ku qabatayba iyo intii tartankan ka qayb gashay si gaar ahaan ah oo ka qayb gashay walaayatu jubba sufla dhammaan waxaan leenahay hanii'an lakum ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaad ka saaro anigoo ku hadlayo afka salaadiinta jubbada hoose waxaan leenahay waxaa aad iyo aad iyo aad u mahadsan guddigii iyo culimmadii soo qabanqaabisay tartan aqooneedkan ee ku salaysan diinta islaamka oo ay qabatay idaacadda al-andulus guddiga waa mahadsan yihiin tuma waxaa mahadsan bahda cilaamka oo soo dheer kusoo gaarsiiyey bulshada qaybaheeda kalagadisan ee ku nool walaayaadka mar walba iyo xilli kasta waxaan bogaadinaynaa tartamayaasha guud walaayaadka waxaan aad u bogaadinaynaa tartamayaasha guud si kaas ah walaayadan hadda afkeeda ku hadlayno ee salaadiintan afkooda ku hadlaya walaayada ay la nool yihiin ee jubbada hoose tartamayaashii aqoonta oo u tartamay heerkii ay kasoo gaareen waan bogaadinaynaa idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sanadkan qabatay tartan aqooneedka bisha barakaysan ee ramadaan kaas oo ay ka qayb galeen kow iyo toban majmuuco oo kala matalayay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya mahadsanida cabdiqaani sidoo kale munaasabadda ay qabsadeen tartamayaashii wilaayada mudug waxaa warbixintan ka diyaariyey cabdiraxiin sheecali wa min طarafi almusaabaqati almufiida فقد فزنا مع النجب الجياد نعم متسابقو مذق لديهم تحايا للجميع مع الوداد ألا يا لجنة التحكيم شكرا على إنصافكم فصل المراد وكل أخ تشارك في النجاح له شكر ونكتب بالوداد سلام الله فوقكم جميعا وموعدنا التعلم باجتهاد waa kulan ay isugu yimaadeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga mudug nuqabo waxgarad iyo ganacsato kaas oo ka dhacay degmada jowle ee wilaayada islaamiga ee mudug kulankan ayaa wuxuu ahaa mid lagu bogaadinayay guushii ay gaareen tartamayaasha wilaayada islaamiga ee mudug kuwaas oo ka qayb qaatay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga al andalus sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya goobta xafladda ka dhacday waxaa ka hadlay afhayeenka kooxda tartamayaasha wilaayada mudug anigoo ku hadlahaya afka majmuucadii wilaayada islaamiga ee mudug ku matalaysay tartan aqooneedkii qiimaha badnaa oo ay qabatay idaacadda islaamiga al andalus adaamaha allahu kun afar boqol afartan iyo lix bishan ramadaan intaas kadib walaalayaal musaabaqada ama tartanka idaacadda islaamiga andalus ay qabatay sanadkan wuxuu ahaa tartan mithaali ah oo aad iyo aad u qiimo badan sannadihii hore siduu ahaan jirayna ka xoog badnaa tartankaas waxaa la isku weydiiyey wax ku dhow laba boqol oo su-aalood oo wilaayaadka islaamiga la weydiiyey iyo majmuucaadka matalahay wilaayaadka wilaayada islaamiga ee mudug majmuucadii matalaysay oo annagu aan ka mid nahay waxay tartanka ka gashay markuu soo dhammaaday kaalin ahaan kaalinta labaad ama markaska thaaniga ah ee waxaa naga horreysay muxuu ahay hal majmuuco nuqabada waxay si diiran u soo dhoweeyeen guusha tartamayaasha iyadoona bogaadiyey farxaddana la qaybsaday majmuucada u tartamaysay wilaayadooda walaalihii tartanka aan noogu jiray ee si aan una sagootino una bogaadino aanna u dhiirigelino aan u fadhinaa cawada meeshaan gogoshaan quruxda badan ee sharafta leh ee casharafeedka ah wilaayada gobolka mudug ee noo dhigtay habeen ma moogeyn tartanku intuu socday laba ramadaanoo ka horreydana waa dhegeyst haddaana gobolka mudug markaan ugu badnayn siddeetan buuddaan keennay sanadkan ka hor guusha ilaahay oo waafajiyey oo gobolka ilaahay maaragtay uu siiyey hadda ka hor ma aanaa heli jirin waa wax maaragtay farxad maanta noo soo hoyato waaye ajar badan haydinka siiyo weligiina sidaa u guulaysta annagana waxay noo soo hooyeen sharaf iyo karaamo oo aan kaalinta labaadaan maraynaa kaalinta koobaad qaadanona waa aan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo waxaan leenahay waa aad sharfan tihiin waanad mahadsan tihiin nuucadii nooga qayb gashay tartankii walaayooyinka ee soo hoysay guul inaan lambarka labaad ku jirno waa mahadsan yihiin annaguna caawaan idiin ducaynaynaa haddii ilaahay idmo ilaahay subxaana wa tacaala guul baad noo soo hoyseyne jannatulfardows ha idinku irsaaqo sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada ayaa kelimad kooban ka jeediyey madasha lagu maamusayey majmuucada wilaayada majmuucadii nagu matelaysay walaayada mudug ee qaybta ka ehday tartan aqooneedkii ka baxayay idaacadda andalus ayagana inaan soo dhoweyno bogaadinno hambalyeyno sagootinno raggii majmuucadii nagu matelaysay tartan aqooneedkii ka baxayay idaacadda andalus horena waan ugu ducaynay maantana mar kale waxaan leenahay hambalyo soo dhowaada waad mahadsan tihiin acmaashiina allah barakeeyo wakhtiga aad bixiseen miisaanka xasanaadka allah iniin saaro runtii adunkuna waa faa'iideen waxaad noo gasheen wixii aan sugayno ninka sugaynay aad noo keenteen adunkuna runtii waa faa'iideen sidaasoo kale ayagana waxaan u mahad celinaynaa howlwadeennadii idaacadda andalus oo runtii aan dhihi karno dhinacyo badanay ka istaageen meeshaas su'aalaha ka baxay runtii cilmi dhammaystiranay ahayd lama dhihi karo su'aal iyo jawaab iyo laguma tilmaami karo cilmi dhammaystiranay ahayd ciddii horay u taqaanana waxay u ahayd xusiisinay u ahayd ciddii aan aqoonna cilmi bilow iyo waxay ahayd barashay u ahayd ayagana marka raggaas runtii dadaalay juhdiga badan bixiyey cadliga iyo insaafka u dhex taagnaay bulshadii muslimiinta ahayd kow iyo tobankii walaayo runtii ayadoo aan isle aan ognahay bini'aadan markaad dhex istaagto waxa kaaga imaanaya sabarka iyo dulqaadka ay muujiyeen ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran miisaanka xasanaadka allah iniin saaro waxaan rabay ragga waxgaradka ah culummada iyo noqbada iyo ganacsatada iyo waxgaradka nasiibka u helay inay xafladdan cawada ka soo qayb galaan jazaakum allahu khayran adunkuna waa mahadsantihiin wakhtiga aad bixiseen qaybgalkiinna iyo bogaadintiinna intaba waad ku mahadsantihiin waxaan ku jirnaa bishii barakaysneed oo cawada ah ramadaankii toddobiyo labaatan waa bil barako waa bil wax badan oo fawaa'idu ku jiraan waa bil cadaabta wax badan ilaahay uu ka xoreeyo waa bil shayddaanku garbaduuban yahay bulshada reer mudug intii codkaygu gaaraya intii hadda aan wada joognaba in laysi saamaxo insha allahu tacaalaa lagana faa'iidaysto maalmaha yaroo noo dhiman laga faa'iidaysto tahajudka iyo taraawiixda laga faa'iidaysto ilaahayna aan u toobad keenno jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu tartankan wuxuu ahaa mid ay ka wada faa'iidaysteen dhammaan dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga lagu maamulo shareecada islaamka iyo kuwii ka dhegaystay adduunka dacladiisa wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa ciidsiin u samaysay dadka ku dhaqan deegaan hoostaga degmada jilab ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya casaam carafaad deegaanka farogarow hoostaga degmada jirib waxaa ku nool dad qaba cudurka juudaanka kuwaasoo muddo dheer qaba cudurkaasi waxaana dadkan xaaladooda caafimaad gacanta ku haya maamulka islaamiga ee degmada jirib dhowaan wilaayada islaamiga jubbada dhexe waxay booqatay tuulada faragurow waxaana halkaasi lacaga ciisina lagu siinayay boqolaal qoys oo ah dadka la xanuunsan cudurka juudaanka ugu horeyn waxaa halkaasi kelimo tawciya ka jiiday sheekh cabdiwaaxid isxaaqa muudey oo dadkaasi kula dardaarmay inay ku samraan dhibaatada ay la nool yihiin muddada dheer adduunyadu imtixaanaadkeeda waa badan yihiin alibtilaa walmixan xanuunno ayaa iska jira laakiin ilaahay haddaan ka baqno faraj buu ilaahay noo furi subxaanahu wa tacaala waxaa la rabaa ilaahay wuxuu noo keenay inaan horta ku sabarno ilaahay hadduu xanuun keenay inaan ku sabarno maxaa yeelay ambiyada ilaahay ugu qaymaha badan oo ugu sharafka badan aad baa loo imtixaamay bal imtixaanka ayaga la imtixaamay annagu ilaahay nama imtixaamin qof kasta waxaa la imtixaamaa iimaankiisa inta uu la egyahay xanuunkan ilaahay unbaa keenay in laiscaawuno maanta walaayadu way idiin timid waxaa way ramadaan kastana way idiin imaan jirtay in laistacaawunana haddee waa min addiin wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaan waa xuquuq muslimiinta ay isku leeyihiin marka waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kastoy joogaanba ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwii nabad ku ciidi ilaahay ha ka dhigo sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dadkaasi masaakiinta ee boqolaalka qoys siiyey lacaga ciisiin ah oo sanad kasta la siiyo reefaragurow waa la fiicay sooma waa idin soo salaanay ooyooyinka iyo aabbayaasha iyo walaalaha dhammaanba asalaamu calaykum allaha idin barakeeya saad garanaysaan meeshaan sanadkii horena waan isugu nimid bisha ramadaan xilligaan oo kale innagoo sidaan oo kale farxadda ciidda idinla wadaagayna yaan idiin nimid sanadkan ilaahi subxaanahu wa tacaala uu inoo qadaray inaan isu nimaadno oo farxadda ciidda aan idinla wadaagno waxaan rabnaa insha allahu tacaala sidii sannadihii horeba taxanaa inoogu ahaan jirtay ee dadkii masaakiintaa boqol qoys yaan sanad walba ee meeshaan wax ku siinaa boqolkii qoys yaan haddana insha allahu tacaala wadnaa lacagtoodii ee qoys walba waxaan oogu talagalnay lacag konton doolara kontonkaa doolar insha allahu tacaala waxaan rabnaa ee qof walba inaan siino dee masaalixdiisa iyo ciidciiddiisa iyo wixiisa uu ka dhigto ilaahay yaan idiin baryayna allah idiin barakeeyo ugu dambayntii qaar ka mid dadka lacagahaasi la siiyey ayaa iyagoo faraxsan waxay la hadleen warbaahinta islaamiga ee al andalus bismillaah magacii waa ibraahim ramadaan cumar tuulada aan joogo waa fargurow waxaynu soo booqatay waalaayada jubbada dhexe waxayna siisay konton konton doolar farxaddeenna ma soo koobi karno jasaakum allaahu khayr hadd mii horayse dhowr mar waa laysiiye maanta waxaa laysiiyey konton doolar farxad iid wanaagsan cumro dheer ilaa aan siiyo mujaahidiintana ilaahay khayr ilaahay asiiyo guulna ala asiiyo sanna kastaba sidaana la siiya an warguru waan joogaa walaayadaa maanta noo timid ibid ciid aana siisay farguro waan joogaa gaalada allah naga jebiyo sannadan sannadeeda inii walaayada xamar iyo kasmaayo nagala keeno waa faragurow deegaankay bishan waa afar waay oo soon qaqaarinayn oo wilaayada qor alla ku dhigo konton konton doolar shar iyo shaydaan alla ku hijaabo sanad walba waxayna siisaa konton doolar oo xaqal ciid ah waana mahadsan tahay kuwii jiroo joogan allah ka dhigo kuwa gacantooda sarraysana allah ka dhigo waxaa leesiiyo lacag konton ah deeqdaasi badan ilaahay walaalaheenna muslimiinta kor masaakiinaan ahay waxaa leesiiy maanta lacag oo konton doolar ah ayaa li isii ninka soo dhiibi ninka nasiibka madaxiisa kor allah ka dhigo mujaahidiinta madaxeeda kor allah ka dhigo waxuun allah kii jaabo falastiinna ilaahay ciidan guusha allah siiyo sanad kasta maalmaha ugu dambeeya bisha barakaysan ee ramadaan dadkan waxaa la siiyaa lacago ay ku cidaan si ay ola farxaan bulshada mahadsanida casaam haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaalooyinka ceelaan saar iyo buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga bokool ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyay ciidamada mujaahidiinta ee furmaha hore ee wilaayada bokool ku sugan mar kale warbixinta warkan waxaa haya walaalka cabdiqaani maxamed waxay ahayd munaasabad hadiyadoo kala duwan ay ku wareejinayeen haweenka muslimaadka ee ku dhaqan magaalooyinka buurdhuxon leh iyo cayl ansaar oo ka tirsan maamulka islaamiga ah ee degmada waajid waxaana munaasabadaha ka soo qaybgalay culimo iyo waxgaradka wilaayadaha ugu horeyn gabdhihii muslimaadka ah ee soo diyaariyey hadiyadaha ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ay soo diyaariyeen mayba geeg aan fadhiine munaasabad hadiyi wareejin eh hadiyadahaas oo wareejiyahayaan gabdhaha muslimaadka oo ka nool muxaafadada waajid fii wilaayati bokool alislaamiya ilaahay subxaanahu watacaala ayaan mahadnagaana ilaahayana waafaji awoodayna iyoona hiiladayna makalakooyna ilaahayaan yihanuyni intuuna khayrkan ku qiib qaadana ilaahayaan mahadnagaana subxaanahu watacaala haddaynu guda galna hadiyadii walaayay ku koobanayti mayba ku koobantaa ayona iska jartay agabyo kala duwan mayba kumadaa hadaayaadkii oo maalintan geekan talika wareejiyahay caaga gaboojiyaaga oo kun boqol toddobaatan iyo afar aagay mayba kale kumadaha tamar siyeetan iyo koow kartoonge may kale kumadaha buskut soddon iyo lix loore may kumadaha miske afartan iyo toddoba loore amaamadooyin oo boqol iyo konton hab eh buumooyin oo iyoona ee toddoba dersan funaanad oo iyeena ee shan dersan macawis oo iyeena sadde dersan eh oomo oo lama loor eh iyo shaamba oo shan kartoon eh saliido oo gorog la maryaw oo iyeena lix dersan eh kareeman oo mujaahidiinta furunto ka suugan dhaxanta kumarsadaayan kareemankaas oo iyoona afar dersan eh catar oo usiina li dersan eh koobabka oo iyoona lama boqol afartan iyo afar koob eh sonkor oo iyeena ee lama loor eh mayba kale kumadaha wala gebdho ha diyaariyeen hadgooga oo lakii ririfadi maxaabiista kufaartii murtadiinta lahagugobadi hadgoogasoo yoona shandirsinge mayba kale kumadaha baata oo siina lama dhaagdoode mayba ilaahay weydiisadaane subxaanahu watacaala inta ilaahay noo ajarsi lankastoo gacan iyoonay fikradku jeeysadii inta ilaahay ku ajarsi oo ilaahay weydiisadaan subxaanahu watacaala walaalayaalow mayba sindhanaa antum maybu ahaa gabroogi oo ka nooli fi wilaayati bakool alislaamiya khaasatan fi muxaafadati waajid waad iyo hasiin wareejiyahayag mar walba galabkiinga ahin hoob ilaahay karaalanagada cadowga ilaahay la sabartama ducaa garabkiinka ana fi siri waalcalani marka ilaahay banii sheegi subxaanahu casa wajal wa in tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a haddii una la sabartagna cadowga maybuu ahaa walmanoo taraw insha allaahu sakas ousanin dabar daabi xiilo kasta haniin adeegsada ilaahay keydiis maykanagay dhuuntisa kanage insha allahu tacaala mar walbiyo garabkiin en haddii ilaahay karaalanagada intaasaha siindhajeelani loolugadoomasan hooba ilaahay era intaasi kadib malaaq muxiidiin cabdiraxmaan aadan gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada bakool iyo suldaan maxamed xasan bunow suldaanka guud ee beesha hadamehe ayaa kalimaad ka jeediyey munaasabada geeka mayba roognay xaflad oo laka wareejiyahay gabdhaha muslimaadka oo muxaafadada waajid degan muslimiinta ee gabdho oo alaabyohanka tala galeen noca walbaleey haddii waa la gundudaw eyin iyo haddii waa la waraabow eyin iyo haddii timirti kumid eta hanka tala galeen mujaahidiinta safka hore ka jaraan gaalada la xisaabtama hayaan yoon wali ilaahay faray garaanshow haay inay ku qiib qaadadaan maadaama sadagada waqtiganka fadli badanta ee soon eta may ka tusiyaasi min iyo ilaa dadka muslimiinta geeka inshaal bahnayn kan horjar iyo kan safka hor roogi kan reed haroogaba dhanwaabla kaalintiisa buuyahayo dareensha la dareeme may waaha maalintaasa geeka roogna ilaahay baa mahadle bacdallaahi may lahaa gabdhaha muslimaadka eh oo bakool guud ahaan gaar ahaan degmada oo waajid muxaafadadii ka nool alaabtansan qiimaha badan waqtan ha ka aadiyeen waqtiya la roog may balana isigna ma hasantiin juhdigin iyo dadaalkin iyo wala isin biideen may balana jazaakum allahu khayran asalana kulankuna hati geega fadhiina hadiyadu balaanta ka wareejiyahato raga mujaahidiinta laka wareejiyahay hadallada may waaha ee balaantaha ku baahahayto midaan dhegansadi farax farax la korsaaree faraxsana maana may xaqiigilen ogiya balaanta zemin maaban dheerayn diinta may baraan kureetala la tacliimay bilcagsi hati geeka mayba horsurugnaa balaanti o walla bari ulme eh khudba jeediyahayt maana hatana geeka guubaabiyaas jihaadka guubaabiyaas maana haddii dil wareejiyahay lanki aragohay geeka walowsiliqiirado araga maana haddii cajiible no'yo badan ka kooban lanki liinjay ka farhaw ya maanaa hortaynayaal eedan intaabati ilaahay subxaana wa tacaala mahadiska dib balaanta wilaayada islaamka ee bokool gaar ahaan muxaafadada weejidka nool oo hadiidan wareejiyahayt goonahaangasinka mahadnagaan maana gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan wilaayada bakool ayaa sare u qaaday doorkooda ku aadan jihaadka lagula jiro cadowga noocyadiisa kala duwan ee duulaanka gadarada kusoo qaaday geyigeena soomaaliya waad mahadsantahay cabdiqani walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus ee xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu